maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladda federaalka ay wajahayso xaalad adag loona baahan yahay inay iskaashadaan mucaaradka iyo muxaafadka haddii kalena ay dalka la wareegayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayuu sheegay rooble in marka laga yimaado gobolka shabeellada dhexe oo dagaallo adag ka socdaan laga cabsi qabo in gobollo kalena ay ka bilowdaan dagaallo waaweyn oo ay soo qaado xarakada mujaahidiinta al-shabaab midda kale aan raba inaan sheego dad badan amin jeyso muu hadla leeyihiin anaa u hadla amin jeyso maantay muxaafid iyo iyo mucaarad iyo mid kaleo ma lahan xaalad adag uu dalka ku jiraa dalka dagaal adag ayuu ku jiraa oo ah dagaalka al-shabaab oo ay ka kala socdaan hirshabeelle iyo goboladan kaleo hadda laga cabsi qaba inay ka bilowdaan dhammaanteen waxaa waajib naga saaran yahay inaan arrintaas ka hortagno annagoonan eegaynin meesha aan kala joogno waa run wax waa jiraan dhaliil waa jirtaa bini aadanaa leeyahay qof nadiifa ma jiro qof kasta waa wuxuu leeyahay in qof kasta wuxuu leeyahay qaladaad dhammaanteen arrintaas waa ka simannahay marka waxaan leenahay aan hor uga soconno arrintaan hadda taagan aan ka hortagno haddii aanan ka hortagin yaa xukumaynaa dhammaanteen amiir amiin jeso waan weydiinayaa halkuu ka hadli doonaa hadday shabaab halkaan soo galaan si kastaba kadib kelimad goor sii horraysay ka soo baxday hoggaanka ugu sarreeya ee mujaahidiinta al-shabaab sheekh abuu cubayde axmed cumar uu ku sheegay in dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku sugan qaybo ka mid a dalka ay laba jibaari doonaan islamarkaana tilmaamay in goobo badan oo gacantooda ka maqan ay dib u hanan doonaan iyo la wareegitaankooda deegaano ka mid a shabeellada dhexe ayaa waxaa isa soo taraya mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk oo baqdin xooggan ka muujinaya in weerarada isxigxigay ay mujaahidiinta al-shabaab bilaabeen uu soo gaaro magaalada muqdisho oo ah halka ugu badan ee ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda federaalka